فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuca wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare geystay oo duleedka magaalada kismaayo lagula eegtay ciidamada bangaraaf ee ay ku shaqaysato dowladda maraykanka laba askari oo kasoo goosatay ciidamada maamulka jubbaland oo isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaan idiin soo gudbi doonaa waraysi aynu la yeelanay askartaas iyo wilaayadii islaamiga ah ee banaadir oo soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka caawa barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan odayaal iyo waxgarad ka tirsan absame oo soo dhoweeyey dagaalkii ka dhacay caad ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka kadib kulan ay ku yeesheen degmada saakow ee jubbooyinka mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay tartanka kubadda cagta oo muqdisho lagu soo gebagabeeyey kaasi oo lagu diin iyo dhaqan rogayo dhallinyarada muqdisho qodobadaasi waxaan idiin soo gudbi doonnaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo hadal ka keenay heshiisii ay gashay xukuumadda oo baarlamaanka laga dalbaday inay ansixiyaan xilli aysan arkin heshiisyadii la galay
سامي waa hagaag dhegeystayaal caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha rajab sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada aan soo qabano qodobka ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay qaraxyo la beegsadeen maleeshiyaadka baangaraafta ee ay ku shaqaysato dowladda maraykanka kuwaasi uu ku socdaalayay duleedka magaalada kismaayo ilaa iyo saddex qarax ayaa lala beegsaday kolonyo ka mid a maleeshiyaadka baangaraafta kuwaasi uu ku socdaalayay deegaanka wirkooy oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo waxaa lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare gaaray ciidankaas walow aan faahfaahin dheeraada la helin فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu ku guda jirnaa askar kasoo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo ay soo bandhigeen walaayaadka banaadir iyo jubbooyinka ayaan idiin soo wadnaa balse markaan odayaal iyo waxgarad ka tirsan beelweynta absame ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dagaalkii ka dhacay caad ee lagu leeyay ciidamada dowladda federaalka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waa kuwan iyagoo arrimahani ka hadlaya ilaahay baan mahad u naqahiyaa nimcada fara badan ee uu nagu manaystay una ballaaran nimcada uu nagu manaystay ilaahay towxiidkiisa inaan qirnay kitaabkiisana aan kor u qaadnay nimcadaas hortu waxaa la siiyaa muslimiinta ee gaalo shuqul kuma laha iyo murtadiin midna shuqul kuma laha ilaahay baa ku mahadsan kun jeer baan alla u maali marki mar walba iyo mar mar aan joogno iyo mar aan jebno alla allaan mahad u celinaynaa waxaa mahad mudan oo kaleeto walaayada islaamka xarakatulmujaahidiin waana u mahad celinaynaa mahad ballaaran baan u celinaynaa maxaa yeelay waxay sugeen amniga maanta adduunka bacdu tawxiid waxay ka soo hore amnigu noqday amniga annagana waa la sugay ilaahay baan mahad celinaa kuwa jirkooda iyo dhiigooda iyo naftooda ka gatay iyo maalkooda kuwaana waa u mahad celinaa kuwa ku shahaadada qaatayna waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo ilaahay ha ka aqbalo meeshan hadda aan joogno waxaa waaye waa degmada saako magaceena waa waas axmed waas cumar beesha cawlyahan meeshan kulan ballaaran baa ka dhacay waxaa joogay maamulayaashii deegaanka ama jubbooyinka waxa laga wada tashanhayn waxay ahayd horumarinta ummadda kow diinteeda laba jihaadka sida loo qayb qaadan lahaa saddex waxqabadkii ummadda fatahaadaha waxaan ka wada hadlaynay intaasaa laba saddexdaas u xoog weynaa meel fiican baana wax isla dhignay biidni illaahi alkariim shaqo badanna waa la soo qabtay maxaana ka mid ah tacaawunka wuxuu ku imaan karaa kitaabka ilaahay meel kitaabka ilaahay yaalla uusan olinna tacaawunka kama dhici karo waxaanu leenahay insha allahu ilaahay hor ha noogu sii wado jihaadku waa ka qayb qaadanay waxaanan u arkaynaa farxaddii ugu dambeysay ee gaale saliibiyaan mid madow iyo mid cad ku dhacdo iyo murtadiin isla isla maxay isla cabaadeen ayaa ku dhacday meesha la yidhahdaa caad waana soo dhoweynaa wanaagna waanu arkaynaa sababta oo ah sharaftaanada ku jirto arinkaas asaga sharaftaanada ku jirto inaan dhiigga anaga daadino inaan ilmaha anaga u hurno oon ugu sheekeyno jihaadku waxa uu yahay waxaan u arkaynaa guul muslimiinta meel ay joogaan cirif kasta ninkii towxiidku dhab ka yahay nin joogaba guul baa usoo hoyatay meeshaas iyo intii ka horreysayba wanaagna waan u arkaynaayo maxaa yeelay mar haddee wixii sharaftaada ay ku jirto meel looga wareeganhaya ma laha annagana diyaar baan noonahay ilaahay idamkii annagana kuwa ka qayb qaatana allah naga leo asalaamu calaykum
ugaas ugu dambeyntii ummadda soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa waxaan u baaqahay ummadda soomaaliyeed jihaadka in laga qayb qaato naf iyo maalbo waxaan kaloo u baaqahayaa kuwa la khalday ee da'yarta ah ee xasan guurguurta iyo waxa kuwa ku hoos nool ee odayga uu oga yahay ashahaadala dirirka ah waxaan baaq baan horta kuwa u fidinaya waxaan leeyahay isaga soo laabta intay nafta kalxamaha ayna soo gaarin fursad baad haysataan fursaddaa maanta ka faa'iidaysta ummaddiina soomaali baad tihiin waxaan asal u leynahayna maha awowyaashiin iyo aabbayaashiinba gaalo waa nabceeyeen way nabceeyeen maantana waxaad ku sifowdeen saliibi ama yuhuud madow ama mid cad inaad garab siisaan arrinkaana sax ma aha fursad baad haysataana fursad ka soo laabta ummadda soomaaliyeedna waxaan u baaqahay muslimiinta dhabe tawxiidka haysatane meel ay joogaanba inay sii laban laabaan wanaagga iyo jihaadka iyo khayrka iyo horumarinta diinta iyo tacaawunka muslimiintaba aad baan ugu mahadcelinayaa idaacadda alfurqaan iyo dowladda islaamka meel walbay joogaan jazaakum allahu khayran baan leeyahay waxaan leeyahay markaan ka hadlo anigoo ah ugaaska beesha abasbuul ugaas maxamed ugaas axmed shire waxaan joogaa degmada saakow waxaan kula kulmay halkaa odayaasha dhammaan gobolka waxaa la iska wareysanayey hawsha iyo xamlada islaamka uu ka fuliyey dagaalkii ka dhacay caad waad og tihiin meeshaasi waa meel ay gaalo iskugu timid ciidamo badan lagu diyaariyey islaamka in lagu waxayleeya la rabay waxa ka dhacay waa wax taariikhlah qanimadoodii iyo wixii ka tageen baa gacanta lagu hayaa waa hal dhumay iyo hal aan raacdoy noqdeen ilaahay baa mahadda aan u celinaynaa aadna waan ugu faraxsannahay jasaakumullahu khayran arrintaa waa soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay dadku markay ilaahay kitaabkiis ay ku dhaqmayaan oy diinta islaamka ay haystaan oo kitaabka gacanta midigta ugu jiro warkooda iyo waxay sheegaan iyo waxay dhaca oo dhan waa wax xaqiiqo ah oo dhab ah oo waxa islaamka uu sheegaya waxay xarakatu shabaab ay sheegayso waa wax saxiixa imaa laakiin imaa nimankan waxay sheegayaan waa waxaan ku ogeen iyo beentii ay ku dhaqmi jireen unbay hadalhayaan waa waxba kama jiraan weeyaan leeyahay warka waa beentaynaya waxba kama jiro sababto oo waddada ay hayaan iyo baybalka iyo waxay ku dhaqmayaan baaba wada been ah warkaa waxaa weeyey waa war waxoodii xilka lahaay ah saasaan leeyahay warkaasu saas jawaabteeda sidaa weeye ugaas ugu dambeyntii ummadda muslimka ah ee beesha aad hogaamiso ka mid ah iyo dhammaan soomaali weyn maxaa u baaqaysaa dhammaan beesha aan ka dhashay ee hogaaminaya iyo soomaalida islaamka oo dhan waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo sida jihaadka loo wada loo sii labalaabo alxamdulilah weeye maanta waxaa weeye soomaali waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco muslimiin ha dagaalanto gaala ha lala jihaado nasri baa imaanaya ilaahay qur-aankiisa iyo kitaabkiisa baa noo sheegay gaaladu inay tegi doonaan islaamkana uu midigta uu lahaan doono asagana islaamka ay ciribta dambe uu yeelan doono marka waxaan leey islaamka ugu baaqayaa fadhiga ha laga kaco waxaa weeye haddaad dagaalantaan ood gaalo laysaan ood ku shahiidaan ilaahay jannahu idin yabu ahay haddaad gaaladu jebisaanna nasri iyo guul baad ku noolaanaysaan islaamka intaasaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco la dagaalamo insha allah jazaakum allahu khayran cabdinaasir maxaa mursal awalan horta waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala oon lahayn mahad dhammaad iyo bilowmin alan u mahad celinaya subxaana wa taala nagu nimceeyey nimcooyinkaas faraha badan thaniyan waxaan u mahad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii maanta ku howlan badbaadinta ummadda islaamka maanta muqadasaadkooda iyo diintooda waxaa kaloo u mahad celinaya bahda iclaamka ay kamid tahay alfurqaan runtii lama koobi karo dareenka aan ka qabo ama maarata farxadda iga runtii ka muujinaya meesha ayada ah waana nasri ilahi subxana wa tacaala uu ballanqaaday u ballanqaaday dadka muslimiinta mu'miniinta ilahi bana subxana wa tacala inoo ballanqaaday qalbiganagana waa ku daawoobay qof kastoo muslim ama meel kastoo joogdino dacladana waa ku caafimaaday oo ilaahay subxana wa tacaala iimaan uu siiyey qof kastoo kufri ama gaal ama gaal ana waa ku dharjabay waana waa ku naxeen ilaahayna subxaana wa tacaala haddaas aan lasoo koobi karin allah inoo ziyaadiyo ilahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala caad iyo meelo lamid ah ee wiilasha mujaahidiinta ee safka taagan ee runtii farxadda faraha badan iyo maarata nasriga farab ilahi uu gacmahooda nagu siiyan ilahay subxana wa tacaala allah inoo barakeeyo ilahayna ha sugo ramyigoodii iyo maarata iyo maarata ilahay subxana ha sugo sugo ee, ilaahay baana mahadda iskale jala wacala ugu dambayntii maxaad ummadda soomaaliyeed ugu baaqaysaa runtii waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay garab istaagaan maanta wax aan bad- lagu badbaaday oon kamid ahay jihaadka ilaahay subxaana watacaala ma jiro in la garab istaago ilaahay kitaabkiisa in mujaahidiinta la garab istaago ayay ku badbaadayaan dhammaan muqadasaadka dadka muslimiinta diinta iyo dalka iyo dadkaba intaa bay ku badbaadi karaan oo keliya waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan ummadda soomaaliyeed waxaad ogtihiin in runtii dadka sheeganaya mat- inay matalaan soomaaliya ee gaalada u adeego in ay runtii iibinayaan maalin walba dhulka soomaaliyeed ee inay runtii waxa la iibinaya waa dadka iyo dalka weeyaan iyo diinta weeyaan wax jac dhahaya oo maanta ka danqanaya ummadda u danqanaya dalka u danqanaya diinta u danqanaya xaqiiqatanna oo si dhaba uga jawaabayna waxaa jira maanta xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leeyahay marka ciddii ay danaynaysa inay dalkeeda iyo diinteeda iyo muqadasaadka inay badbaadoonayso meel kastoo joogto ha garab istaagto mujaahidiinta ha u ducaysa mujaahidiinta ha ku bixiso naf iyo maal mujaahidiinta ilaahay idamkii waana ka guulaysanaa gaalo ballanqaad rabbi baan haysanaa ilaahay ballanqaadkiisana wuu dhawoobayaa annaguna waxaan nagu gudbay inaan sabirno ducadana ilaahay subxana wa tacaala aan barino inaan sabirno ilahay aan ka baqno subxana wa tacaala ilahay nasrigu nasiib biidni illaahi ilbaari haddana nasriga waa socda futuuxaadka waa socda gaalana waa jabtay ha la sabraan leeyahay ha la sabro ha la sabro dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaya marka inay sabraan oyna waxba buunbuuninta diyaaradaha gaalada iyo waxyaalaha ay tuurtuurayaan aan waxba maaragtay naxdin iyo murugo aan laga qaadin laguna sugnaaday diinta il- islaamka waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen odayaal iyo waxgarad ka tirsan absame kuwaasi oo soo dhoweeyay dagaalkii ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug islamarkaana lagu laayay in ka badan laba boqol oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan dhegaystayaal bartanka uga jirnaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe askartan waxa ay ka sheekeeyeen qaar kamid a asbaabah u kaliftay in ay kasoo baxaan safka shisheeyaha waryihiina muudey ayaa wareystay magacayga aadan daahir maxamuud ciidanka waxaan ku biiray sanadan bilta waan camaali jiray waa gartay een, kolka aad ku biiraysay xaggee baad ugu biirtay janac cabdulla deegaanka janac cabdulla tababar ma maana gelinba intii aad ku sugneed goobtaasi maxaa qaban jirtay wallaahi waxa shaqada qabta mala xeeraan iska joogay janac cabdulla anoo meel safar ku tegay ayaa meesha ayada niman ciidan ah ciidanka ah oo qaraabo aan nahay ilmadartay nimankiiba igu tashkiiliyey sidii baad ugu biirtay sidaan uga biiray wax dagaalo ah miyaad ka qayb gashay maya waxa dagaala kama qayb gelin wallaahi waxaan qaban jirma waan iska joogay xeeradaan joogay waqtigii galabtii guure shaqada lay dhiibayna waa galabtaan soo baxay ilahi isu hanuuniyey inaan meesha ayada ka soo baxo qalada gaalada riddada ah maya wax qori lama siinin galabtii horeysay aa lay dhiibay qori booshiisa aa layidhi nimankan shaqada qeybaha ka dhimana raac weyli maya hoola maqana xeeradas baan iska joogay galabtii guure shaqada lay diribay ahayd ama toban saac bay ahayd ciidanka baxaan kasoo laabtay biyaan usoo laabtay ciidanka markuu baxay waan ka haray sida baan adiga kusoo gooyaan kor kasoo maray ciidanka sidaan kusoo baxay soo noqoshadaadii ee aad dib u soo laabanayso maxaa kuu dhaliyey bal noo sharaxa waxay dhilada qaabka maxaa la jiray hadda ay- maxaa la jiray kufaarmada oo diinta oga baxeen iyo gaalamadooda markaan fiiriyay iyo qaabkooda iyo dhaqanka iyo waxay muslimiinta ku hayaan mid adduunya mid aakhiraba ay haysanin sida baa igu suurta gashay inaan ka soo baxo iyo ilaahay iga soo hanuuniyo ilaah baa iga soo saaray alxamdulilah had maantana gacanta walaayadan ku jira aad aad baa laysoo dhaweeyey ee wilaayada intaadan soo gaarin adigu iyo wilaayadda yaa idin xiriiriyey
wallaahi markaan soo xiriiriyay adiga qolada dalkeena waddoonka waan soo wacay sida waa loogu xiriiriyey adigu markaan soo baxay oon meelahan aan imaada harboolo ayaa nabdoonka soo wacay halkaasaan jooga halka saacadda saasaan ku suganahay waqti kadib ayuu moobelo diray qolada waddanka joogta oo adiga mujaahidiinta ayaa lo- ayuu la xiriiray siduu igu soo xiriiray sida adiga calaa kulli xaal waar maro looga keenay wax qori miyaa la timid haa qori booshiisa la imaada een wilaayada sidey bay kuu soo dhoweysay wallaahi si aad qurux badan baa leesoo dhaweeyey qaabaha hadda meelaha la dejiya iyo hoteelaha iyo marka aad laygu soo dhaweeyey wallaahi si aad baan ugu mahad celinaya
xared yuusuf saxir mahalla een xareed adigu ciidamada jubbaland sanadkii aad ku biirtay sanadka waxaa ku biiray bishii sago waa gartay markii aad ku biiraysay xaggee baa lagaa qaatay aniga horta waxaa laga qaatay magaalada kismaayo marka horena meelahaana geel ku qumiyey aagay kismaayo kismaayo haddaa geeyey kuwa oo waxaan ku dhahay meesha joogo oo ayaan walaalaha murtiyiinta ka mid eh yaa meesha ugu yidhi lacag iyo shaqaa lagu hayaa iyo adduun meeshaan lacagaa taallo marka ciidan baa lagu qori meesha baa laga qaaday magaalada kismaayo laga qaaday meel waxaa la igeeyey ee dhahaan biroole ujeedka liigiya aan marka hore meesha marka waa ligeeyey markii ligeeyey tababar baa meesha laga geliyey laba bilooda dhib buu ku jiray dhibbow markii aa ka soo baxay meeshii haddana adii waa fahmi waayey dad oo waxaan ku dhahay murtadiin oo islaan ahayn baa meesha ugu tegay marka adi meeshii waa fahmi waaye si aa ku soo baxana markii dambe adi kuma fikirin ana halaaweyn inaan meesha baryo maadaama marka hore ee macnaha talaxum i qaaday dadna uu meesha i geliyey oo marka hore la i khalday dabadeed adi ilaahay baa iga soo bixiyey meeshaasaa marka hore tegey oo liigeyey oo lagu qasbay marka horena baan lii sheegay markii dambena haddii aqligey iyo maskaxdii haddii aa fikiray meeshii waxaa isiri meeshan adoo wax hadda saaka aa ku dagaalamaysa aa lahayn aa ku dhimato marka wax ilaahay uunkiisoo aata ma laha adigoo show iskaga tagaa kuu ron dad oo islaan ahaynoo islaam way hadda aa dhihi karin murtadiin oo waxaan ku dhahay wereersama meesha ugu tegey dadka asagana waxay leeyihin shabaab baa la dagaalana dad diin haystana maaha waa dad islaamka dhacayo oo waxaan ku dhahay murtadiin islaan aahen gaale eh ani marka meesha aad tegay marka hore meesha aad tegay qof dadka dad wax u malin lahaa islaan marka hore ani ma aqoonin lahaa kiisa markii meesha aad tegay aniga meesha xitaa tegay baa isku qirta gaal inaa marka hadda ilaahay baa mahadle waa meesha ayada ilaahay baa iga soo bixiyey tababarada aa qaadanin aniga marka tababar fiican lama gelin dadka meesha jooga meesha xaro oo waxeed iska furne tababar fiican lama gelin horeysaco iyo ku dhufay iyo tugtoono waxaasaan la baray inta aad xeelad ku jirtay wax oo qoryo lagu siimiyaa jira haa wax dagaal ah ka qaybgalay waxaa jiro wax qumana hadda aa ka qaybgalay malaha laba howlgal baa ka qaybgalay buuli xaaji umaa laba jeer tegey oo guri muslimiin qof islaana uu leeyahay hataa meer meesha ay ku gubeen marka waa xadda qumano xabad aho oo waxaan ku dhahay lagu soo ridiyey markoo baa jirto oo buuli xaaji aa tagnay oo annagoo waxaan ku dhahay meelahaas ka baxnay magaalada ka baxnay biroole meesha hataa nin markay meesha joogo shicib aa ku dhaawacan waxay ugu suurta gashay an marka hore meesha aa taga horta waa lii khalday laakiinse anoo meesha shaqo u tagay oo iska shaqaysana la yidhi meeshan kuwa murtiyiinta ka mid ah ayagana oo waxaan ku dhahay dadka unbaa ay yidhi meeshan lacag baa lagu adduun baa taala meeshan bisha shan boqol doollar toddoba boqol doollar baa la qaadanaya meesha markii la geeyeen lacagna ma arkin ninka qumanaa islaamka ah de waxaan ku dhahay baarkeysan oo ma noqonin adiga waxaan ku dhahay dad meeshan oo balaayi baas iyo tubaakada iyo adduunka balaayi wax un daran wax un ka dawareegana ay karin karaam doolka tubaakada cabahay yaa meesha ugu tegey marka dadka asaga haddana waxaa isra adigay waa la qabsan waayey ilaahay baa iga soo islaamiyey hadda qof iltaana baa nahay marka ilaahay baa mahad hadda ilaahay baa soo dhaafiyey waa gartay imaatinka aad imaanaysay wilaayada qaab noocee baa ku timid waxaa ku imid horta ani meesha waa waa ka soo baxay waxaa imaaday magaalada buulxaaji buulxaaji marka ama haddana waa ka soo baxay marka marka walaayada islaamka ay soo qaaday haddana ilaahay mahadle waxaa ku suganahay magaalada saakow walaayada horta marka hore ani qofa soo wacay marka walaayada qofkaas ila xiriiriyey ilaahay baa maalinta haddana isla markii waa lisoo dhoweeyey adduun iyo gaari iyo barwaaqaa lii keenay meesha baa laga soo qaaday ilaahay baa mahadle walaayadan way soo dhoweysay waa noolaaday waa marka qabaystay waa tukaday waa soo islaamay waa lisoo islaamay ilaahay baa mahadle ayada waa lisoo walaayada way soo dhoweysay waa gartay raggii aa ka soo tagtay oo iminka ay ku jiraan ee ciidamada jubbaland raggaasi maxaad ugu baaqaysaa raggaas waxaa ugu baaqayaa inay soo islaamaan ragga asaga rag murtadiin waayo ilaahay inay ka cabsadaan wiilihii yar waayo ay soo islaamaan oo waxaan ku dhahay meeshaa meel waxaan ku dhahay diin ee taalla ma aha inagoo labaatan jir ah kula maqanina meesha ayada oo wax aa ku dagaalamaysana aa lahayn marka waxaas aan ili been sheegin dad murtadiinaa tiin soo islaamaa dhiilaha kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah askartii ka soo goosatay maamulka jubbaland oo ay soo bandhigtay wilaayada jubbooyinka sidoo kale wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka mid ah dowladda federaalka gaar ahaan waxaa lagu soo tababaray dalka etoobiya wuxuu ka mid ahaa ciidankii la geeyey ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud magaceyga waa cali siid cali sabtow umbaar ciidanka guutada shan iyo labaatanaad umar binu qadhaab ay garanayaan taliyo unug lowrana ruugta magaca kale caam aan ku ahay cali jiray waxaan ka imid magaalada muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha arba-ow aan ka yimid guutada shan iyo labaatanaad ciidanka ridida waxaan ku biiray labada kun iyo saddex iyo labaatankii bisha koowaad markay maraysay taariikh sagaal waxaan ugu biiray dhubley waxaa dhubley diyaarad iga soo qaaday waxaa igu dejisay eelboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib waxaa la ii geeyey xirana'na aa la ii geeyey lix iyo toban beri aa xagga tababar caalameendo isku jiraan la i siiyey ay jirdhis kadib waxaa la ii qaaday dalka etoobiya laba kun iyo shan boqol ciidan aa etoobiya aan kaga soo tababartay tababarka wuxuu socday muddo saddex bilood iyo shan iyo toban ishi tababarkana waxaa bixinay macalimiin oo etoobiyaan ah waxyaabaha noo sheegayaan waxaa ka mid ah waxaa noo soo tababarnay inaan muslimiinta aan la dagaalno aan la dagaalno guushii aan ka keennana in ayaga oo etoobiya ay ku maqlaan kadib waxaa nagu soo dibna nagu soo celiyey eerboorka aadan cadde kadibna waxaanana keenay xirada maslax waxaa noo yimid wasiirka gaashandhiga ayaa noo yimid iyo taliya ku-xigeenka ciidanka hooga dalka soomaaliya aa noo yimid waxayna noo sheegeen in aan mujaahidiinta aan la dagaalano maadaama wixii ayaga dhahayaana inaan dhaxno allahu akbar marka dhahayaan anagana allahu akbar inaan dhaxno takbiir markay dhahayaan anagana takbiir inaan dhaxno ayay noo sheegeen kadib waxaana noo qaaday eldheer galmudug galmudug markaanana qaade kadib muddo markaan joogne hal xarun aa loo soo celiye masuguwa hal xurun xurunta koowaad ayaa loo soo celiye masuguwa anagana waxaan kusoo xirnay eeldheer may anaga kama wad ahaan laakiin waan isku warhayna ciidanka way iswa'ayaan anaga markaas waxaan joogay eeldheer meesha dadkii lagu dilay dhowr ciidan ayaan ku aqaanaa oo ka mid ah xuruntiina qoos weyn markaa loogu baxay kadib aday muddo shan iyo toban isho oo kale markaa ayagu joogeen kadib ayaa lasoo weeraray kadib markaa eeldheerka soo noqona ciidankii cosweyna joogina cagta la mariye eeldheer aan kasoo noqona kadib taliya ururka wuxuu dhaxay waxaa noo balanaya magaalada muqdisho qof waliba asaga ha samaareeyeeyo qof waliba qaabkii muqdisho ku tagi karo asaga ha samaareeyeeyo ayuu anaga markaasaan rabay in dhanka mujaahidiinta aan soo baxa mid saaxiibkeeyaan xiriiriye oo saaxiiba aan nahay asagana wuxuu igu yiri tuulo markaa tagto aad garanaysid tuulo la garanayo markaa tagto iyo soo sheeg markaasaan kuu soo xiriirinaa balse waxaan ka sii cabsaday anigoo socdo haddaa waddada la igu arko waa la idilaa waa ii saamihi hayse kadib ciidankia dib uu soo laabte waxaan ku soo laabtay cadalo ilaa cadalo aday waa sii laweyne cadalaan gaari ku raacay muqdisho ayaan tagnay anigoo badan kadib kuuliyad jaalisiyaadaan tagnay muddo ayaan xagga joognay laakiin go-aankay wuxuu ahaa in kusoo dhiibo walaalaha mujaahidiinta maadaama wax anaga aan kusugunnahay gaalamo ay tahay dastuur ay tahay oo mar walba nagu celinhay in oo dastuur oo aan ku shaqayn hayno waxaa saraakiish mar walba waxay leeyihiin dastuurka loo hogaansamaa markaas ayaan go-aansaday go-aan ugu dambeeyey aan qaatay in mujaahidiin aan isku soo dhiibo marka waxaan waaya jaanis aan ka soo baxo kadib marka muddo ciidankeena waxaa ku tababaranay xirada gordon annana waxaan joogay kuuliyadda jaalisiyaad kadib tobarka markaa ciidanka loo soo xiray ayaa xirada gordon la i geeyey kadib ciidankiia lasoo wade anagoo ururka koowaad aa lasoo wade waxaa la keenay arba'ow eelasha biyaha ka dhow waxaa kalena noo sheegay in magaalada muqdisho al-shabaabka galaya inaan ka difaacno ayaana noo sheegay kadib aniga riyadii aan lahaa ama go-aankii aan lahaa ayaan ka dhaweeyay walaalaha mujaahidiinta ayaan la soo xiriiray meeshii imaanaya la ii sheegay anagoo qurigayga iyo booshkayga dareeskayga wax dhan aan wato meeshii imaanaya la ii sheegay waa la ii soo hegay maasha allah meeshii la ii tilmaamay ayaan ugu tagay maasha alla maxaa la timid hadda waxaa la yimid qori aaki beerlaab ah ayaan la yimid iyo booshkiisa rasaastiisa iyo tuutihiisa waana la ii lacageeye maasha allah waa la ii lacageeye gacmo furumna waa la iiga soo dhoweeye gaar ahaan waxaan hadda fariin ugu dirayaa si kaas ah weliba saaxiibadayda iyo unugtii aan xukumaa waxaan ahaa taliya unug hogaaminayay toban askari ayaan ahaa waxaa kaas ahaan fariin ugu dirayaa halkan unugtayda iyo raggii saaxiibadayda ahaa waxaan ku codsanayaa inuusan ka dhiminan gaalamadaas hadday ka dhintaanna ilaa jahanamo mooyaane meel kale ay tagaayaan ma lahaan fariin waxaan u dirayaa in walaalaha isku soo dhiibeen sidii aan la ii soo dhoweeyey in ayagana loo soo dhoweyn doono insha allah sidii anaga xiriir usoo sameeyey in ay soo sameeyeen wax dhib ee ma jiro maasha allah maanta hurlamaan haystaa xagga markaa joogi eelasha biyaha markaan aado anugu waa iswaardiyan jiray absaa i hayse gurigeey markaa fasaha u qaato waa iswaardiyan jiray absaa i hayse hadda maasha allah wadan abni ayaan soo galay wax absi i haysna ma jiro wax dhibaato aan la kulmina ma jiro qofkii dhahayo al-shabaab dad baa dishaa hadda adoo ridilnimadaas ka sugan laga qabto gacanta lagaa dhigo waa lagu dili doonaa laakiin haddaa xadda aad dhowdahay isku soo dhiibtid walaalaha mujaahidiinta isku soo dhiibtid sidii oo aniga oo kale arxaandara dadka u galaya ma ahan gacmo furana lagaa soo dhoweyn doonaa walaalkay haddaa tahay gacmo furana lagaa soo dhoweyn doonaa insha allah waana lagu soo dhoweyn doonaa quriga waa lagu lacageen doonaa wax dhibaatana mala kulmi doontid ani markaan isoo dhiibe eryaa la ii qale waa la iisoo dhoweeye maasha allah walaalaha mujaahidiintana way ku maxadsan yihiin boqolkiiba boqol insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
barnaamijka dhuuxa ayaanu weli ku guda jirnaa mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu ka hadlay tartanka kubadda cagta oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey saacado ka hor kaasi oo lagu diin iyo dhaqan rogayo dhallinyarada soomaaliyeed marka laga yimaado ciyaarahan fasaadka iyo fisqiga ay ummadda soomaaliyeed kusoo kordhiyeen sidoo kale dowladda federaalka waxay kusoo aadisay bilowga sanadka labada kun afar iyo labaatanka waa xilligii ay dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka somalilan heshiis xaaraan ah la galeen dowladda xabashida etoobiya kaasi oo ay ku siinayaan baddeena soomaaliyeed ciyaarahan in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka aqoon-yahanada ayaa sheegaya in looga gol lahaa si loo lumiyo in ummadda soomaaliyeed ay indhahooda u taagaan heshiiskaas xaaraanta ah ee baddooda lagu siinayo haddaba mowduucan waxaynu ka wareysanay sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waa tahay sheekhana kusoo dhowow marka hore idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan baarak allah fiikum jazaak allah dhowa baarak allah fiikum idaacadda islaamiga ee alfurqaan jazaakum allahu khayran ee u sacyinaysa dacwada faafinteeda iyo difaaca dadka muslimiinta ah waxaa muhiimka u ah iyo caqiidada iyo usuushooda marka aada baa mahadsantiin jazaakum allah khayr waa tahay waxaan rabnaa inaan kaa wareysano mowduuc muhiim ah gaar ahaan arrin ka taagan ee magaalada muqdisho arrintaas waxay tahay ciyaaro maalmahanba ka socday ee garoonka kubadda cagta ee istaadiga muqdisho la yiraahdo oo ay gadaal ka riixeysay dowladda federaalka garoonkaasi waxaa ka dhacay run ahaantii fasaad aan la soo koobi karin iyo waxyaabo badan oo fuxshi ah arrimahaasi ayaan kaa wareysan doonaa insha allahu tacaala hase ahaatee marka ugu horeysa hadafka ciyaarahan loo qabtay muxuu yahay yaase ka dambeeya oo dhalinyarada sidan u mashquulinaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أخي بارك الله فيك جزاك الله خيرا آه، runtii mowduucan ku saabsan ciyaaraha si guud horta waxaa jirta qaacido loo baahan yahay ruux kastoo muslim inuu ku baraarugo asalna u ah ciyaar oo dhan wey culummada muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin ijmaacan ay soo naqliyaan ciyaar kasta oo kulansata shay muxaram ah waa xaaraan marba haddii ciyaarta shay muxaram bidaati ah uu la socdo oo ay kulansanayso oo kitaabkii sunnada ay xarimeen ciyaartaas waxay noqonaysaa ciyaar xaaraamo ayu ciyaar nuuc rabta ha ahaato ama hadda ciyaartan socota ee loo yaqaano kuratul qadam ama ciyaarta cagta ama ciyaaraha kaloo la midka ah asalka horta ciyaarahan waxaa aas-aasay oo keenay waa gaaladooda muslimiinta taariikhdooda meelan kama soo galaa bal akhriya taarikhda islaamka weligaa ku arki maysa meelay ku qoranta marka shaygu marba haddii gaalada uu ka yimaado muslimiinta yacni waa inay iska fiiriyaan oo ildheer u lahaadaan maxaa yeele gaaladu makrigooda iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda ay muslimiinta u hayaan kama suulayaan laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtu wax kastoo ay annaga marka waxa weeyaan na dhibaya ayay jecel yihiin gaaladu marka ciyaartan maadaama iyagu ay aas-aaseen ahdaafta ay u aas-aaseen iyo ujeedka ay ka leeyihiin way caddeeyeen wayna sheegeen waxay ugu weyni kula dagaalamayaan waa caqiidada dadka muslimiintaah dhaqaalay ku bixinayaan adduunka markasta lagu fangaraynayaa dalka muslimiinta la gelinayaa hay-ad dhan baa loo loo magacaabay hawshaas ka shaqeyso gaalada u sameyso fiifa la yidhaahdo oo malaayiin doolar ay ku baxayso malaayiin ay ku baxayso marka waxaa la dhihi karaa marka hadafka ugu weyn horta oo in la fahmo ay tahay ay tahay gaala ay ka leedahay ciyaarahan iyo soo noolayntooda iyo nashaadintooda iyo qarashgarayntooda waa in dadka lagala dagaalamo caqiidadii islaamka oo towxiidka ugu weynya maxaa caqidada islam waxay ku dhisan tahay alwalaa walbaraa qofka muslimka inuu ilaahay dartii wax u jeclaado ilaahay doortii wax u naco waana awthaqu cura aliimaan alxubu fillah walbuqu fillah yacni islaamku mareegayaasha iyo tii oo xargaha uu leeyahay xargaha u waaweyn maxaa weeyaan ilaahay dartii inaad wax u jeclaato ilaahay dartii wax u nacdo saasaa laga rabaa qofka muslimka caqiidadiisa ku dhisan tahay tan waa cagsi qofka waxaad u jeclaanaysaa ama u necbaanaysaa ururka uu yahay wuxuu raba ha aaminsanaado gaal ha ahaado muslim ha sheegto wuxuu raba ha ahaado marba hadduu ururkaas ka tirsay adiga aad taageerto waad jecesha hadduu ururkaas kale ka tirsan oo kasoo horjeedo asaga ciyaarta kula tartamayana waad necabta wuxuu raba ha ahaado yacni miisaankaasay ku dhisanta waxaa laga yaabaa mid gaala inaad ka jeceshahay mid muslina marka caqiidada noocaasa ayay rabaan inay baabi'iyaan waana meesha dhammeedo towxiidka kelimada towxiidka ay ku dhisnayd buu laa ilaaha illa allah ka kooban tahay alwalaa walbaraa waxna waa la nacaya waxna waa la jeclaanaya intaasay ka kooban tahay marka kow horta hadafka koowaad oo gaala ay ka leedahay u asaastay waxaan waxa weeyaan in ay dadka muslimiinta caqiidadooda ka saaraan oo ay diin la-aan ka dhigaan taas wey.
waa tahay eh, haddii aan soo ogaanay eh, hadafka dhabta ah ee ciyaarahan laga leeyahay markaan u imaano eh, mowduuceenna maxay tahay ama maxay yihiin khaladaadka diineed ee ku jiray ciyaarahan ka socday eh, maalmahan magaalada muqdisho runtii ciyaaraha hadda socda oo ciyaarta ho- dee ciyaartan sideedaba kubadda cagta ee dhacdo hadda mastuudi muqdisho ha lagu qabto ama meel kale ha lagu qabtee ee sideedaba la qabto asalkeeda horta waa sheegna waxay ku dhisan tahay oo gaal looga daysanayaa musan shaqo kuma laha Ee, nabiguna sal alla alay sl in badan noogu digay gaalada inaan raacno on ka daba oradno yuhuud iyo nasaara aan ku dayano midda marka ay wadato hadda khaasatan ciyaaraha baryahan socday kow waxaa ka ah horta caqiidadaas lagula dagaalamayo ururo iyo kooxaa loo tartamay iyo gobollo qofkan waxaad u jeceshahay oo u taageeraysaa ugu boynaysaa ugu dhimanaysaa inuu go- maamul goboleed hebel uu u ciyaarayo oo qaarkood ay dhahayaan xataa waxa weeyaan mowdka ka shaki macnaa waxa weeye aakhiraha ka shaki hadaa rabtid waxaa rabtid ka shaki laakiin inaad gobol hal inuu guulaysanaya kama shaki kartid wanaad qaadata te meesha maraysa fiirdi waa caqiidadiisa waxay dhaawacaysaa taas horta way wadataa oo waa arrinka ugu weyn munkarka ugu weyn ee xambaarsanta waa diin la-aan wey, waa caqiidada xaggeeda xagga kale waxay wadataa intaasoo fasaad ah oo ay ka mid tahay kow ikhtilaadka yani rag iyo haween isku dhex jira isdhex yaacaya waa fasaad wey waxaa kaloo fasaad dadka meesha ka ciyaaraya cawradoodii muuqata waa fasaad kale waxaa kaloo fasaad ah yani meesha waxaa isugu imaanaya wixii dadka ugu akhlaaqda xumaa muusiqa lagu ciyaaraya shar dhan baa laga abaabulaya yani waqtigii waxaa lagu dhima- lagu dhimanaya lahw iyo lacib ilahay cibaadadu noo abuuray maa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun looma abuuray dadka lacib iyo lahw inay ku dhameeyaan waqtigooda waxaa meesha ka soo muuqanaysa cibaadadii in la dayacayo oo salaadihii waqtigoodii laga mashquulayo lagu mashquulayo lacibka iyo ciyaarta iyo lahawgaas iyo fasaadkaas lagu mashquulayo waxaa kaloo meesha ka soo noolaanayo iyadoo munkar kale ah alqabaliya ila waxaa la ogyahay maamul goboleed waxay ku dhisan yihiin qabyaalada ku dhisan yihiin dowladda federaalka o dhan baa waxay ku dhisan tahay 4.5 ku dhisan tahay qabyaalada ku dhisan tahay meesha waxaa lagu soo noolaynayaa dadku inay qabiil qabiil isu nacaan oo qabiil qabiil isu lacnadaan oo ummaddu kala tagto oo dadku is- isnecbaadaan taana waa laga shaqaynaya marka munkaraadka ay xambaarsan tahay waa wax aada u waaweyn wey oo fara badan waa tahay eh, waxaad sheegtay eh, in ay ku jirtay dad sheegaya ama qof sheegaya in geerida dadku ay ka shakiyaan qofku boorinayo Eh, muxuu yahay xukunka qofka yidhaahdo geerida ha laga shakiyo Een, in la dhimanayo waa arin yani mustaqir ku ah fi anfusi bani aadam sideeda bani aadamka dhan waxay aaminsan yihiin inay dhimanayaan gaalada xataa waa aaminsan yihiin dhimanayaan laakiin aakhire ma laysoo bixinayaa ayaa bacfiga qaar kamida inkireen marka ninkan wuxuuba isagu inkirsan yahay wax bani aadamkao dhan isla ogol yahay buliha laga shakiyo taas waxaa ku tusinaysa yacni caqiido xumada iyo diin la-aanta iyo gaalnimadu meesha ay marayso marka arrintaas waa arrin gaalnimo ah wax shakiya ma laha Ah, yacni waa arrin daruuri ah oo qof kasta uu dareemi karo oo fitrada bani aadamka ku abuuran inuu dhimanayo oo cid inkirsana ba aysan jirin ilaa dadki waaba wax loo jeedo oo dhimashadii way socotaa wax hadda oo laga shaki kara ma baahan asaga markuu wuxuu gaaray ninkaas caqiido xumadiisa waxaana bahashaas ka shaqeeyey waa waxaan la ciyaarayo ciyaarta ka shaqaysa inuu yidhaahdo maaragta geerida ka shaki laakiin qolahab inay guulaysanayso ha ka shakinin tanna wuxuu ka dhigay wax aan shakiba aqbali karin oo ba- wa- wax qayba hataa inay dhacaysa in kale yaa og Ha, inay qoladaadu adkaanaysa yaa kugu waxyooday adiga wax jira maaha wax aanba iyadoo raad balahayn waxay noqonaysa aan laga warqabin cilmu qayb ah lagama shaki karo wey. shay muxaqaqa oo dadka dhan isla ogol yihiinna wuxuu leeyahay oo caqiidadii islaamkana ku taagan ha laga shakiyo kullu nafsin daa'iqat lmowt ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay wax la isla ogol yahay oo shakina ka taagan aysan ahayn ayay keenta ciyaartii ummaddii laga shakigeliyo meesha bay maraysa dareemaysaa waa tahay ciyaaruhu kuma eka keliya ee kuwa ka socday garoonka muqdisho maalmahan dhallinyarada soomaalida gaar ahaan haddii aan u imaano ama si guud dhallinyarada muslimiinta waxaa lala socdaa in dad badan oo ka mid ay ciyaaraha daawadaan gaar ahaan kuwa ay ciyaaraan ee kooxaha wadamada shisheeye jooga ee wadamadaasi u dhashay Een, waxayna taageeraan dad aan diinta islaamka haysan oo gaalo ah iyagoo weliba haddana ayaanan ka tegina muujinaya inay jecel yihiin gaalkaas oo ay taageersan yihiin oo mararka qaar markaad muuqaalada qaar aragta aad la yaabaysa heerka uu gaarsiisan yahay siday u jecel yihiin gaalada muxuu yahay xukunka marka qofkii jeclaada gaalada jazaak allah khayr baarak allah fi ilaahi subxaana wa tacaala waxaanu amray gaalada inaan nabcaan gaaladuna cadow bay noo yihiin ilaah noo sheegay subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacala markuu ka hadlayay arrintaa wuxuu leeyahy qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibraahiima waladiina macah id qaa'uu liqowmihim inaa buraa'aau minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قالوا لا أصو إسلامه أنت كهرس محانا قرد حيا العداوة والبغضاء عليتا إي عرا نقرد حيس إلهي سداسو دينتي نبي إبراهيم كوشا إنها تاهي dadka muslimiinta waxaa lagu bohriyey inay raacaan dariiqa nabi ibraahim watabicuu millata ibraahiima xaniifa waa waajib in la raaca qiidadaas waana caqiidadii islaamka wey marka qofka muslimka ahi gaal inuu jeclaado ma u banaana xaaraam wey waana diin la-aan bal cagsi maxaa laga rabaa inuu cadaawad iyo colaytan uu banaanka usoo dhigo badaa weliba dahar ah oo banaanka taala in laga helo wey laakiin waxaa meesha cagsi noqotay dad dhallinyaro ah oo caqiidadii laga qalday oo dhaqankii laga qalday oo akhlaaqdii laga qalday oo gaal isaga dayanaya oo gaalkaas siduu yahay isu suuraynaya ama jacaylkiisaba u dhiman raba maxay taas ka dhalanaysa marka inay ficil kasta ku raacaan ficil kasta ila qofka waxaa leeyahay qofku qofku jecel yahay waa raaca wey qofku qofku jecel yahay afcaashiisa iyo jilidiisa iyo sida uu yahay iyo hadalkiisa waxaa arkaysa dhallinyarada muqdisho waxaa arki jiray afar iyo labaatanka saac sheeko kala ma haya markay isu yimaadaan macnaha ninkii laacibkii hebel ahaa iyo hebel iyo kooxila intaas ka koobanta intaas dhibicay haysataa anuu laacibkaasna dadka u jecelahay wax kastaasaan ka jecelahay aad baan u jecelahay sida u xirto u xirtaa si u labista u labistaa funaadu qaato qaataa si u socdo u socdaa yani maxay keenaysaa marka qofkaas inuu asaga dhammaa insilaaqo oo wax diinaya wax akhlaaqo oo dhanba uu ka tago oo qofkaas uu diin iyo akhlaaq u noqdo wey annagana maxaana la amray nabi maxamed sal alla alay slam ka dhiganno ciddaan ku dayanayno marka waa cagsi weeye waxa meesha ka socda waa tahay in fasaadka kubaddu ay keensanayso sidee looga hortegi karaa Ee, maxaase la gudboon hooyooyinka iyo aabayaasha jazaak allahu khayr horta waxaa looga hortagi karaa waxay u baahan tahay ummadda in la wacyigeliyo loo sheego khutuurada ay xambaarsan tahay ciyaarahan iyo fasaadka ay salka ku hayaan iyo ahdaafta ay gaaladu kaleeday u adeegayaan iyo ummadda meesha ay gaarsiinayaan diin la-aan xataa qofka fiili ciyaarahan ka shaqeeya ee taageera ee howlahaas qabta xataa adduunyadiis kama shaqaysto waa qof isaga dhan badaal aho dan la-aan aho wax uu yahay aan la arag oo ciyaal macno malow soo baxaya qof gabadhii iyo wiilkii barnaamijka taageersanaa dad ma noqonayaan dad qiimale ma noqonayaan marka waxaan leenahay dadka eh, in la baraarujiyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana loo sheego dadkan wixii ilaahay u abuuran ay fahmaan dariiqana waa dariiqii shaydaanka ay ka leexdaan shaydaanku wuxuu doonaya dadku inuu ku duufsado duruqda noocan ah oo ciyaaruhu ay ka mid yihiin yani qur-aankan in badan ba ilahi subxana wataala noogu tilmaamay shaydaanku waxaa ku duufsaday waxaa kamid lahawga iyo lacibkaa ka mida tanna waa midda socota maarta maanta oo dadkii lahawga iyo lacib inta wax looga dhigay loo buunbuuniyey ay ku dhumeen dadkii heer ay gaareen yacni habeenkii inta guryahooda kasoo tagaan ay ciyaarihii meesha lagu ciyaar hortooda seexdaan ihtimaamka ay siinayaan iyo si- waxaa u arki jira dad oo markii la gaaro habeenkii lato qadriga raadinaya soo baxo dojoodaashi soo qaato yacni cibaado soo aado raba in ilaah dembidhaaf ka helaan kuwaana cagsi day ciyaarihii usoo dheelmanayaan guryahooda uga soo tegayaan habeenkii usoo jeedayaan markaas dembiyada u seexanayaan waxay tusinaysaa qofkaasi lacibka ciyaartaas jacaylka uu qabay meesha ka gaarsiisan tahay qofka marka waxaa ka dhumaya ee jacaylka kalaa ka dhumaya ilaahay rasuulkiisa inuu jeclaado oo diintii jeclaa ma dhacays booski maxaa galay meeshan qofka laba qalbi ma laha maa jacala lirajulin min qalbayn qalbigu hadduu halkan u jeclaado dhan kale waa ka ka masaxmaysaa marka marka waxaa weye dadka in la baraarujiyo ayaa loogu hortegi karaa arrimaha noocaasana aad iyo aad culammada iyo dadka waxgalka ah ay ummadda la- manaabirta lagala hadlo idaacadaha lagala hadlo telefishinada lagala hadlo meel kasta lagala khidaabo fasaadkaana lasoo bandhigo ciyaaraha ay leeyihiin ummaddana laga baraarujiyo taasaa ugu weyn tallaabooyinka wax looga qaban karaa isle ugu dambeyntii sheekhana adigoo soo koobaya ee maxaad u dardaarmaysaa waxaa jira dad ka shaqeeya ciyaarahan oo dhallinyarta fasahaadiye gaar ahaan weliba dhallinyarada magaalada muqdisho idaacada leh afar iyo labaatan saac tibiye ciyaarahaasi dadkaasina maxaad si gaara ugu dardaarmaysaa ee dhallinyaradan maxaad si gaara ugu dardaarmaysaa horta si guud waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta ee magaalada muqdisho khaasatan ku dhaqan in ilaahay subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan oo maanta duulaan adag baa lagu soo qaaday diintooda iyo dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo damiirkooda intaba in la baabi'iyaa la rabaa wax kasta lagu dayo waddankii oo lagu soo duulay oo gaala ay ku soo duushay oo biyaheeda ay qabsanayso oo berigeeda ay qabsanayso oo ciidan usoo samaysanayso usoo biratumanayso il- dadkii dhallinyarada ahaa ee baraarugi lahaa ee gaaladaas ka hortegi lahaa in waxa noocaasa lagu mashquuliyo oy ku harqamaan oo ayba maanta dhan waxa ciyaarhebel qoaraysay qoaraysay qoaraysay keliya ay ka sheekeeyaan meeshii ay ka hadli lahaayeen dadnimadooda iyo diintooda iyo dalkoodii baa la qabsan rabaaye inay difaacdaan ay ka hadli lahaayeen marka waxaan leenahay dadka muslimiinta hurdada ka kaca ilaahay ka cabsada diintiina usoo laabta shareecadiina usoo laabta dhaqankan xun oo gaalada idiin keentay fiifa iyo dadka mna- macnaha wakiilada u ah ee idaacadaha u furtay ee dhaqaalaha ku qaata ee dhallinyaradiina fasaadinayana ilmihiina ka reebta oo kala arrinta waxa weye u kaca maxaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naaran baa idiin taal naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya kuwan waa dariiqii naarta ummadda ku hogaaminaya waa ducaad ilaa abwaabi jahannam dhaqaale gaalada uga soo qaateen dhallinyaradaas inay dhaqankooda bedelaan diintooda bedelaan waqtigooda bedelaan waqtigii alle ay ku caabudi lahaayeen ay shaydaan ku caabudaan bay rabaan hadafku wax kala maa dhaqaalaha gaalada bilaash kuma bixiso waxay u bixinaysaa dhaqaalahan waa liyasuduu can sabiililah ilaahay jidkiisa ramada inay ka hor joogaan diintan ay ka celiyaan bay doonayaan oo ay gaalnimo dadka ku leedaan marka waxaan leenahay hooyooyinka iyo waxa weye aabbayaasha ciyaalkaas dhalay dhallinyarada ah iyo ayaga laftirkooda haddayba taageerayaasha ka mid yihiin ilaahay ka cabsadeen ha toobad keeneen meesha waxa weye ay camiri lahaayeen golo shay- shaydaan oo lahwi lagu hayo iyo baadil ee ha camireen masaajida ilaah waxaa arkaysaa masaajidkii waa faaruqa oo hal safu ku tukanayo iyo mintoo waxa weye boqol kun dadka badan ay ku jiraan oo meesha ay buuxdo ay camiran tahay taas waxay ku tusinaysaa dadku say diinta uga sii fogaanayaan marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqda ilaahayna ka cabsada maanta waa adduunya barrina waa aakhiro adduunya waa laba maalmo meel wax tegaya maaha meel ma tegayso maalin kasta waxay geeridu kugu soo socotaa waqti kugu- meel ay kusoo jirtaa ma garanaysid marka waxaan leenahay xilli kasta dhimo kartaaye ilaahay subxaana wa tacala adoo caabudaya dhimo adoo gaal taageeraya ama baadil ku dhex jira ama caqiida xumo abaabulaya ha ku dhimanin baan leenahay aad iyo aad umadsanta sheekhana baaraka allahu fiikum jazaak allah khayra
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
gabagabada barnaamijka dhow waxaa waraysiida ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa ay hadal ka keeneen heshiisyo ay gashay xukuumadda kuwaasi oo baarlamaanka la horgeeyey waxaana laga dalbaday xildhibaanada inay ansixiyaan xilli aysan arkin heshiisyada la galay iyo sidoo kale waxa ku qoran warqadahaasi waxaana xusid mudan in warqadaha oo ku qoran luqada qalaad weliba midda ugu adag la horgeeyay xildhibaanada in badan oo ka mid ah xildhibaanada waxay ka cabanayeen inaysan ba aqri aqoonin qoraalka heshiiska taasoo ay tahayna laga doonayay inay saxiixaan qaar ka mid a xildhibaanada ayaa hadal ka keenay xildhibaanadaasi waxay kale yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xildhibaan mahdi odaygii soomaaliyeed ee hadli wuxuu yidhi waa reerka sidan ha loo dhaamo xildhibaanow walaalayaal waxaan idinka codsanayaa waxaan soo jeedin lahaa waxaan odhan lahaa war golaha sidan aynu u dhaanno sababtu waa maxay baarlamaanada adduunka guud ahaantooda iyo guddi ahaan iyo qof ahaan waxay leeyihiin sharci yaqaano iyo khubaro kala duwan hadday arrintu dhaqaale ku saabsan tahay dhaqaale yahano ku xeel dheer arrinta dhaqaalaha ee laga hadlayo hadday sharci ku saabsan tahay anigu looyar baan holloo baan soo bartay digrii baan ka qaatay markii labaad master baan ka qaatay dalka ingiriiska laakiin shuruuc aanan aqoon u lahayn oo laiga fara dhuudhuuban yaho laiga aqoon badan yahay baa jirta taasi waxa ay waajibinaysaa dadka aqoonta u lihi inay lafaguraan oo ay soo darsaan oo ay il iyo saxar tiraan dabadeedna golaha ku soo celiyaan markaan imanka heshiis baa laynoo keenay waa sax waynana soo dhoweynaa waynu ku faraxsannahay aniga ganacsato waaweyn oo soomaaliyeed baa markii la saxeexaan ka mid noqonnay ila soo xidhiidhoo hambaliyeeyey aadna ugu diirsaday madaxweynaha waa ku hambalyaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waa ku hambalyaynaynaa wasaaradda arrimaha dibadana waan ku hambalyaynaynaa heshiiskani waa labiyo toban qodob sidaa aad sheegteen waa run laakiin haddana waxaa jira treaty establishing the east african community oo ama dastuurkii ah communitigu ku shaqaynaysay ama conventionkii ah heshiiska lagu ahaa heshiis waxba lagama bedeli karo waa run gole marka la keeno laakiin reservation baa laga qaadan karaa oo qodobo akhlaaqiyaadkaaga iyo ama dhaqanka ama duruufahaaga aan ka turjumahayn baa ku jira ama ku jiri kara mar walba masalan lifaaqyo badan baa ku lifaaqanoo waa aragteen heshiiskii weynaa oo boqol iyo dhowr iyo toban qodob ah oo marna dastuurkii ah marna tiriitigii ahna maynaan arag ama maynaan akhriyin ama in badanoo innaga inaga mid ihi aqoonuma laha ama ma fahmi karto luqadda kakan ee ku qoran yahay marka waxaa loo baahanayaa guddidii u xil saarnayd habraaca inaynaan dardarine inay soo akhrido oo iyadoo aynu wada jecelnahay ka mid naqaanshaha east african community inay naga soo lafaguraan ay soo akhriyaan inoo soo celiyaan la soo akhriyaan heshiiska aasaasaya east african community oo wasiirkana aan jeclahay inuu inooga soo jawaabo inuu inooga jawaabo yacni inay wasaarad ahaan akhriyeen iyo iyo waxa ay fikir ka qabaan wasaaradda arrima guddida arrimaha dibadda iyo looyarada shuruucda arrimaha caalamiga ay yaqaan ha inaga soo akhriyaanoo maxaa faa'iidooyin conventionka inoogu sii jira halkeen hadday jirto reservation ka qaadan karnaa ha inoo soo bandhigaan tusaale yar baadan siin maalin dhowey tanzania iyo kenya kuwii aasaasya budliga u ahaa bay ahaayeen haddana waa ogeedeen inay duulimaadyadii kala qaateen oy joojiyeen dib uga wada hadleen waxyaabo badan baa had iyo jeer soo baxa horta annaga heshiiskii bariga afrika ma aan arkin ma ogi golahan oo ka maqan haddii la qeybiyey guddoonku waa noo sheegi karaa laakiin annaga tiriitiga maan akhrinin waxaa dhowrka qodob ee meesha yaalla waa habraac xildhibaan microfonka xoogaa codka tiriitigii guddoonku waa noo sheegi karaa haddii heshiiskii confeshonkii looga mid noqon lahaa bariga afrika haddii hore loo qeybiyey waa naloo sheegi karaa laakiin ilaa hadda kolleyto anigu shaksiyan maan arkin waxaa ficnaaleed marka dastuurkeenna wuu qorayaa habraaca heshiisyada loo ansixiyo qodobka boqol iyo tobnaadaana qoraya qodobadiisa koowaad labaad saddexaad afaraad shanaadaa qoraya haddii heshiis caalamiya la soo galo waa in horta kow heshiiska naftiisa af soomaali lagu turjumo oo naloo keeno oo naloo qaybiyo laba waa in guddiga arrimaha dibadda lagu ixaaleeya asaga uu ka soo baaraan dego asagoo kaashanaya khubaradii ka eegi laheyd maxaa wanaag ku jira iyo maxaan wanaag ku jirin intaba xukuumadda waa laanta fulinta way dadaali kartaa inay inaan ku biirno bariga afrika inay fiican tahay way noo sheegi kartaa oo dadaalkeeda laguma haysto waxaan la yaabay marka iyadoo tiritigii la keenin ama heshiiskii la keenin la turjumin la akhrinin a maanta o dhan waxaa lagu haaya hal la ansixiyo oo maxaan ansixinaynaa waa sidii maal dhaweed oo kale oo habraac annagoo aragni korkeeda lagu ansixiyey waray ani waxaan ku raacsanahay xildhibaan mahdi war baarlamaanka sidaa loo dhaamo war waxaa ansixinaynaa aragno bilaahi calaykum waxa aan ansixinayno horta aan aragno ani waxaan codsanayaa mudane wasiir inna loo keeno tritiga horta oo tritiga aan ayadoo turjuman hadday luqadda ingiriiska ay adag tahay ha loo raadiyo dad khubaro ah ha la soo turjumo iyadoo luqadda soomaaliga oo xariira ku qoran hana loo keeno aan eegna waxa ku qoran gudaheeda hadday siyaasaddeenna iyo dhaqaalaheenna iyo ganacsigeenna iyo dhaqankeenna iyo madax banaanideenna ay anfacaysay haddayse anfacayna aan ogaano laakiin meesha la leeyahay uun ansaxa la ansixiyo waxaa la arkin maanta oo dhan la ansixinaayo adeero maalin dhowdaan uu ku mara dee baasha maalin kastana inuu ku mara ma aha waxaan la arkin ansixiya ina la yidhaahdo hadday leedihiin dee soomaali waxay tiraa meel isha laga leeyahay haddaa timaad ishaa la istiraahe haddii isha istiri laysleeyahay ahlan wasahlan isha waa istiri karaa laakiin sidaan baarlamaanka u dhaano inaan saan oon u dhaqanno oon idhaahno cod cod geli maxaa cod la gelinayaa maxaa cod gelinayna masaana ummad soomaaliya ku matali rabnaa aniga waxaa ila quman mudana guddoomay mar kale waa codsanayaa wasaaradda arrimaha dibaddana waxaan ka codsanayaa tiriitiga inay keento heshiiska inay keento si aan u ogaano waxa khayroo ku jira waxa wanaagoo ku jira iyo waxaan wanaag ku jira aan u ogaano markaas kabacdina guddiga arrimaha dibadda sidoo qodobka boqol tobnaad ee ee xoraasaadka baarlamaanka uu qorayaan rabaa waa in guddiga arrimaha dibadda loo geeya waa inay khubaradii iyo dadkii aan u kaashanayna aan u kaashanaa haddaan annaga haysanina xataa waa inaan consultants u raadsanaa waxa aan gelayno waa heshiis marka ugu dambeysa siyaadadeed la qaadanayo maxaa isleedihin ingiriiska uu uga baxay eh, konton sano eu asoo ku jira annagana meel baanu ordayna xaggeenna loo wadaa bal aan iska hubino badanaa heshiisi kuwan ka khatar badan oo ay soo saxiixeen xildhibaanada iyagoo xitaa aan aqrin qoraalada ku qoran warqadaha laga saxiixay kuwaasi oo ummadda soomaaliya dhaxal siiyey halis aad u badan intaas ayaan caawo dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kana mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام